إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdين وبعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii cumdaة الأحكاam للإmaam cabdالغني بن cabdالwاxid almqdسي waxaan rabaa inaan casharkii hore wax yar uga laabto xadiidkii cabdالlaahi بn cmr رadي الlahu canهuma oo ka hadlayay gacmaha kor uqaadidooda saddex meelood ayuu soo caddeeyey gacmaha kor in loo qaadayo marka takbiiratul ixraamka lagu dhawaaqayo iyo marka rukuucda la aadayo iyo marka rukuucda madaxa laga soo qaadayo xadiidkaas marka aakhirkiisa wuxuu ku yidhi cabdullaahi bni cumar wa kaana laa yafcalu dalika fi sujuud sujuudda laakiin sidaas ma yeeli jirin sujuudda sidaas ma yeeli jirin marka sujuudda inuu sidaas yeeli jiray ayaan soo sheegnay oo waxa weeye nasaa-i baab inuu u qabtay uu yidhi baabu rafci ilyadeyni lisujuud xadiidkii maalik bn alxuweyrisna uu ku soo arooriyey oo caddaynaya nabiga sala allahu caleyh wasalam markuu sujuudayo iyo marka uu sujuudda madaxa ka soo qaado labadaba inuu gacmaha kor u qaadi jiray ilaa uu labada dhegood faraqooda meeshaas balaqooda uu gaarsiiyo sidoo kale xadiidka anas ibni maalik ayaan soo sheegnay oo ayagaasna cadaynaya nabigu inuu gacmaha kor u qaadi jiray rukuucda iyo sujuudda oo ibnu abi shayba musanafkiisa uu ku wariyey laakiin rukuucda iyo sujuudda rukuucda iyo sujuudda isku mid ma ahan saddexda meeloodoo xadiidkaanu sheegay oo ah markuu gacmaha kor u soo qaadayo takbiiratul ixraamka agtooda iyo rukuucda markuu aadayo iyo rukuucda markuu madaxa soo qaadayo saddexdaas wuu daa'imi jiray laakiin sujuudda marmaruu samay jiray markuu sujuudda aadayo iyo markuu sujuudda madaxa ka soo qaadayo makaan afraadaa jiray oo uu daa'imi jiray makaankaas afraad wuxuu yahay laba ragco markuu tukado taxiyaadka dhammaysto oo uu istaagayo oo ragco saddexaad uu istaagayo kaasna waxaa caddaynaya xadiiska bukhaari saxiixiisa ku sugan raqamka toddoba boqol soddon iyo sagaal soddon iyo sagaal oo cabdullaahi ibni cumar laftirkiisa uu warinayo marka makaankaas afraad inuu daa'imi jiray halkaas ayay ku taallaa marka taasna waa meesha afraad oon rabay inaan baraarujiyo intaas ayaan taas uga gudbaynaa waxaana gelaynaa casharkeennii insha allah waxaan soo gaarnay baabu wujuubi dumaaniinati fi rukuuci wasujuud baabu wujuubi dumaaniinati xasilka waajibnimadiisa baabkeedii fi rukuuci rukuucda dhexdeeda lagu xasilo iyo wasujuudi sujuudda dumaaniinada waa istiqraarka iyo sugnaashada oo qofku degdegta uu iska daayo oo salaada rugni walba uu sugo rugni walba inuu sugo waana meelaha lagu lagu sugnaanayaa rukuucda iyo sujuudda kaliya maaha waa arki doonaa in istaagga hore haddee faatixadiyaa lagu akrin isaga waa lagu sugnaan laakiin rukuucda waa in lagu sugnaado ictidaalka ka dambeeyana waa in lagu sugnaado lagu xasilo sujuudda waa in lagu xasilo fadhiga labada sujuudood udhexeeya waa in lagu xasilo marka kulli arkaanta ayay ka mid tahay salaada oo haddii ay isdhintana salaadu burayso alxadiidu thaamin wa tiscuun xadiiska sagaashan iyo sideedeeye marwiyin waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam dakhala almasjida masjidka ayuu soo galay fa dakhala rajulu ninaa soo galay marka masaajidkii nabigoo masaajidkii dhex fadhiya ayaa nin soo galay fa sallaa ninkii wuxuu wuu tukaday ninkii wuu tukaday oo masaajidkii haddee taxiyatulmasjidkiisii ayaa la yska rabaa intuusan nabigii salaamin ayuu tukaday masaladaasuna waxay ku tusaydaa masaajidka qofka soo gala salaanta dadka masaajidka dhex jooga uu salaamayo iyo salaanta masaajidka oo taxiyatulmasjidka ah inuu hormariyo taxiyatulmasjidka inay bannaan tahay oo uu marka hore inta tukado kadib dadka salaamo fa sallaa ninkii waa tukaday isagoo nabigii salaamin huma markuu tukaday kadib jaa-a waa yimid fa sallama markaasuu salaamay cala nabiyi nabiga sala allahu caleyh wasalam markuu soo tukaday kadib nabiga salaamay fa qaala nabiga wuxuu ku yidhi irjic laabo fa salli tuko fa inaka adiga lam tusalli ma aadan tukan ninkii nabiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ku yidhi markuu salaamtii uu salaamo salaantana wuu ka ridiyeye markaasuu wuxuu ku yidhi tuko ma aadan tukani tuko ma aadan tukani saasuu ku yidhi ninkaas khallaad ibnu raafica la dhihi jiray rifaacata ibnu raafic uu la dhashay waa nin saxaabiya o la yidhaha khallaad ibnu raafic marka sababtuna waxay ahayd salaada arkaanteedii ayuu dhimay oo uusan dhammaystirin waxaana ka mid ahaa inuusan xasilin oo rukuucda iyo uusan ku xasilayn marka arkaantii ayuu kala dhimay halkaas marka waxaa ku cad qofka arkaanta salaada kala dhima oo aan dhammaystirin haddii uu is yidhaahdo waa tukatay in la dhihi karo ma aadan tukan sababtoo salaadii sharciga aheed oo ilaahay amray ma uusan tukan saas darteeda qofkaas waa la dhihi karaa ma aadan tukan marka waa arrin aada u khadiir ah qofka isagoo ismoodaya inuu tukaday haddana qofaan tukan inuu yahay fa qaala nabigu wuxuu ku yihi irjic laaba fa salli tukan fa inaka adiga lam tusalli maadan tukan fa rajaca ninkii waa laabtay fa sallaa waana tukaday kamaa sidii sallaa uu u tukaday markii hore sidii markii hore uu u tukaday ayuu u tukaday halkaas marka waxay kutusaydaa ninku nin salaada yaqaana ma ahan sida noo soo bixi doonta ma ahan marka sidiiyuu ku celiyey huma jaa-a waa yimid fa sallama waa salaamay cala nabiyi nabiga sala allahu caleyh wasalama fa qaala wuxuu yidhi nabigu irjic laabo fasalli tuko fa inaka adiga lam tusalli ma aadan tukan halaatan saddex mar ayuu nabigu ku yidhi sala allahu caleyhi wasalam saddex mar ayuu ku yidhi intaas maxaa nabigu ugu celcelinayaa markii koowaad oo uu qalday maa u sheego arrintaas culummadu waxay uga jawaabaan laba faa-iidaa ku jirta waxa weeyaan haddii marka hore qaladkan uu qalday uu tahay halmaan uu halmaamay halmaan uu halmaamay haddii ay tahay wuxuu rabaa inuu saxo oo markaan xasuusto hadduusan halmaaminna ay caddaato inuusan ninkan salaad oqonu sidaan uu yahay taas waa faa-iido oo aan lagu degdegin iyadoonsan kala caddaan salaada inuu yaqaan iyo inuusan oqon iyadoon kala caddaan taas waa faa-iido faa-iidada kaleeto oo ku jirtaa waxay tahay isla markii hore haddii hore looga sheegi lahaa waxaa dhici laheyd inuu ka baxsado cilmiga loo sheegaa laakiin saddex goor marka loo celi loo lagu celiyey waa liyashtadda shawquhu ila alcilm inuu marka hilowga iyo jacaylka u qabo in la baro ay adkaato oo markaas masaa'ilka loo sheegayo uusan sii dayn uusan sii dayn labadaas faaida ku jirta labadaas faa-idaa ku jirta fa qaala ninkii wuxuu yihi waladii allihiyan ku dhaartay bacahaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo xaalaad ku dheehan tahay ee laa uxsinu ma wanaajinayo hayrahu camalkan aan sameyn waxaan ahayn intaas aad arkayday waxaan ahayn oon aqaanoon hagaaji karaa ma jiro wuu dhaartay qofka iyadoon la dhaarin wuu dhaaro karaa iyadoon la dhaarin oo ladhihin dhaaro nabigana wuu samey jiray sala allahu caleyh wasalam fa callimnii ibar uu yihi rasuulka allow marka qofka jaahilka ah waa in uu waxa weeyaan qiro qusuurkiisa iyo gaabintiisa oo uusan xaqa oqoon uuna ka dalbado ahlucilmiga inay baraan diinka sidaasna waa sida laga rabo qofka jaahilka ah fa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam idaa qumta markaad u istaagto ila salaati salaada fakabir takbiiro oo waa takbiiratlixraam waa takbiirtii salaada lagu xiranayay allahu akbar dheh waana rugni allahu akbarna weeye ee lafdi kale lama dhihi karo huma qra aqri maa tayasara wixii fududaada macaka la jirkaaga waxaad akridaa wixii kuu fududaada oo qur-aanka kaaga fudud akri akri marka aawey faatixadii aawey faatixadii waxa weeyaan riwaayadaha xadiidka aada ayay u badan yihiin laakiin markii faatixadii uu yidhi oo uu amray kadib inuu qiradan yidhi sidaas ayay u badan tahay oo uu yidhi wixii kuu fududaada aqri oo marka hore faatixada aqri markaad faatixada aqrido kadib wixii kuu fududaada aqri wixii kuu fududaada aqri marka faatixaduu amray kadib ayuu haddana amray faatixada qiro ka dambayda marka faatixadu waa rugni laakiin qirada ka dambaydaa rugni ma ahan inaysan rugni ahayna waxaa tusaya waxa weeyaan wixii kuu fududaada aqri uu yiri oo shay waajibka ah waa shay mutacayan ah ee ma ahan qofkan wix un doono inuu akri karo marka waa sunno qirada ka dambayda faatixada faatixaduna waa rugni uma rkac rukuuc uu yihi nabiga sala allahu calay wasalam waa rugni rukuucduna xataa tadmaina ilaa aad ku xasisho uma rkac rukuuc xataa tadmaina ilaa aad xasisho raakican xaalata mid rukuucsan marka rukuucduna waa rugni xasiliduna waa rugni takbiirtu rugniga aheed istaagu waa rugni niyadu waa rugni faatixadu waa rugni rukuucdu waa rugni inuu ku xasilaana waa rugni uma arfac kor usoo qaad madaxaaga xataa tactadila ilaa aada sinaato qaa'iman xaalata mid taagan marka ictidaalka oo madaxa inta kor loo soo qaado marka la rukuuco la istaago waa rugni xasilka lagu xasilana waa rugni kale uma sjud sujuud xataa tadmaina ilaa aada xasisho saajidan xaalata mid sujuudsan sujuuddu waa rugni xasilidda lagu xasilana waa rugni kale uma arfac madaxa kor usoo qaad xataa tadmaina ilaa aada xasisho jaalisan xaalata midkii fadhiya marka fadhigaas lasoo fariisanaa oo sujuudda madaxa laga soo qaadaa oo fadhiga u dhexey labada sujuudood waa rugni xasilida lagu xasilana waa rugni kale wafcal samee daalika kaas fii salaatika salaadeda salaadaada kulliha dhammaantood saas uu nabigu ku yihi sala alla alay sl markuu ragcadii koobaad baray markuu ragcadii koobaad uu baray xadiidkan waa xadiis aada u weyn waa xadiiska loo yaqaano xadiidu lmusii'i salaatahu ninkii salaada xumeeyey xadiiska nabigu baray waxay wax badan culummadu ku celceliyaan inay u daliishadaan xugun kasta oo lagu sheego nabigu ku amray dhexdiisa inuu waajib yahay saasay u daliishadaan culummadu xugun kasta oo lagu sheegay dhexdiisa inuu waajib yahay ibnu daqiiq ulciid raximahullah hadal aada u qiimo badan ayuu xadiiskaas ku sharaxay isagoo masladaas ka hadlaya waxay kale u daliishadaan xugunkii aan xadiiskaas lagu sheegin waajib maahana yidhahdeen inuusan waajib ahayna waxaan ka qaadana yidhaahdaan maqaamku wuxuu ahaa maqaamu tacliim maqaamu tacliim wa bayaanin liljaahil maqaam oo lagu barayo qof jaahil ah waxa weeyaan axkaamtii salaada taas waxay keenaydaa marka waajibaadkii salaadoo dhan maadaama uu jaahil yahay in loo wada caddeeyo lasoo koobo saasay keenaydaa marka wax kastoo xadiiskaas lagu sheegay waa waajib wixii aan lagu sheegina waajib maaha saas yidhahdaan masalada marka oo aada u adag waxay tahay wax kastoon lagu sheegin waajib ma aha ibnu daqiiq ulcida marka wuxuu sheegay arrin saddexa in loo baahan yahay haddii la rabo xadiidkan in la ogaado amase qaacidadaas lagu socdo tan koobaad waxay tahay duruuqda xadiidka in lasoo jamciyo oo riwaayaadka xadiidka laga soo jamciyo saxiixeynka iyo sunanka iyo masaaniidda iyo macaajimta in laga soo jamciyo ajzaada marka la jamciyo markaasaa la ogaa karaa maxaa xadiiskan lagu sheegay maxaase nabigu ku sheegin taas waa muhiim haddii marka daliil cad uu sugnaado oo amraya wax aan xadiidkaas lagu sheegin sida wanaagsan waxay tahay in uy sida xooga badanna ah in shaygaas kale waajib noqon karo oo xadiidkaas laguma sheegin dhexdiisa aysan ka sarfi karin wujuubka haddaan daliilkale loo helin taasna waa masale muhiima masalada saddexaadna waxay tahay qaacido dariiqo mustamiraha qofku inuu qaado oo uusan qaacido meelna ku isticmaalin meelna uga tegin saddexdaasuu sheegay alxaafid ibnu xajar oo raximah llahu tacaala wuxuu yihi ibnu daqiiq hadalkiisaas ayaan fartoomay duruqda xadiiska ee xoog gale ayaan jamciyey laba saxaabiya warida xadiidka abu hurayra iyo rifaaca waan soo arooriyey waxaan lagu sheegin oon si cad loogu sheegin oo waajibaadka laisku waafaqsanya waajibaadka laisku waafaqsan yahayna ah niyada ka mid huyi iyo fadhiga ugu dambeeya salaada labadaas waana laisku waafaqsany inay waajib yihiin lagumana sheegin xadiiska waxyaalaha waajibaadka oo laakiin khilaafku ka dhex jirana waxaa kamid ah xadiiska lagu sheegin ataxiyaadka dambe fadhiguna waa laisku waafaqsan yahay fadhigaas dhexdiisa in atixiyaad lagu akriyo marka la fadhiyana waa rugni laakiin khilaafa ku jira waxaa kamid a arkaanta aan lagu sheegin salliga nabiga sala allahu alay slam oo fadhiga dambe dhexdiisa nabiga lagula saliyo arkaantu kamid yahay cinda shaaficiya laakiin itifaaq ma aha laakiin daliilka sida xoog badan tusaya waa inuu rugniya waxaa kamid ah rugniga kaloon lagu sheegin salaanta salaada ugu dambayda khilaafaa ku jira laakiin iyaduna sida raajixa waa rugni shan rugni weeye marka waa niyada fadhiga ugu dambeeya labadaas waaba laisku waafaqsan in arkaan yihiin oo waajib ay yihiin macnaha atixiyaadka dambe iyo salliga nabiga iyo salaamta saddexdaasna sida raajixa waa inay arkaan yihiin shantaas oo waajibaadahan lagu sheegin xadiidka imaam nawowi raximahullahu tacala wuxuu yidhi waxaa lagu xambaarayaa waxyaalaha aan lagu sheegin oo waajibaadka ah inuu ninkaanu yiqiin oo usan u baahnayn in la baro oo nabigu uu ogaaday inuusan qaldin sidaas darteeda sida raajixa xooga badan waxay tahay wixii daliil caddeeyo inay waajib yihiin xadiiskaas bayaan lagu sheegin waajibnimadooda lagula soconaya salaada masaa-ilkaasna aad ayay culummadu uga hadlaan ibnulqayim aljawsiya kitaabka tahdiib sunanka juska koobaad safxada konton iyo kow ayuu uga hadlaa oo wuxuu yidhaahdaa nabigu sala allahu caleyhi wasalama xukunka uusan barin ninkaas in badan inuusan waajib ahayn ayay dadku aada u xujaystaan xujadaas mana tusayduu yidhi maxaa yeelay ninkan almusiiu salaatahu salaadoo dhan jus kastoo ka mida ma uusan qaldin nabiga markaa sala allahu alay slm waxaa dhici karta meelihii uu qalday inuu baray hadda salaamtoo kale inuusan qaldin sidaasay u badanta salaamtoo kale xaylasho la iska yaqaanay ahayd marka waxa weya qadarkii uu qalday ayaana nabigu baray sala allahu caleyh wasalam qadarkii uu qalday shawkani naylo ordaarku asna sidoo kale ku yidhaahdaa oo wuxuu dhaha siiqo hadday soo aroorto amar tusayda oo keenayda waajibnimo xadiiskana aan ku sugnayn waajibnimadaasu waxa weeyaan xadiiskan loogama sarfi karo amarkaas waajibnimadii uu tusayay ee waa in waajibnimadiisa loo qaato amarka kale oo xadiiskan meel ahayn kusoo aroora sababtoo ah waajibaadka shareecada kama suulin inay waxa weeyaan iska soo dabadegaydo waqtigii waxyigu degayay marka waxaa dhici karta xataa waajibaad salaada oon waqtigaas soo degin kadib inuu soo degin sidaas darteeda lama dhihi karo waajibkii aan xadiiskaas dhexdiisa ku sugnayn waajib ma aha ma la dhihi karo ma la dhihi karo haddii kale waxaa ka dhalanayuu yidhi in waajibaadka shareecadao dhan shantii lagu kooba xadiiskii dimaam ibnu saclaba ku jirtay oo salaada iyo soonka iyo xajka iyo zakada iyo shahaataynka in lagu koobo taasuna wax macquula ma aha sababtoo ah shantaas waajibaad aad uga fara badan ayaa kadib soo degay oo kitaabkii sunnaduba caddeeyeen marka waxa weeyaan sida raajix ah waxay tahay haddii daliil sugnaado caddaynaya xadiidkaas wax aan lagu sheegin inay waajib yihiin waa in laqasiisa loo qaata haddii xadiidkaas wax lagu sheegay inuusan waajib ahayn daliil cad oo tusaya oo ka sarfiya la helana waa in sidaas loo qaataa marka markasta waxaa loo khuduucaya adilada iyo dalaaladeeda baabu qiraati qiraadii baabkeedii fi salaad salaada dhexdeeda wax lagu aqriyay halkan waxaan ka gelaynaa qiraadii salaada dhexdeeda lagu aqrinayay nabiga sala allahu alay slam qiraaadkii uu salaada ku akri jiray alxadiidu taasic wa tiscuun xadiiska sagaashan iyo sagaaliy marwiyin waxaa laga wariyay can cubaadata ibnu saamit radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi laa salaata salaad uma sugnaan liman qof lam yaqra aan aqrin bifaatixati alkitaab faatixada kitaabka qofkaan aqrin salaadu uma sugnaanin uma ansixin faatixatu lkitaab waa magacyaalka faatixadu leedahay mid ka mida qofkaan aqrin salaad ma laha cubaadata ibnu saamit kunyadiisa waxaa la yidhaha abulwaliid cubaadata ibnu saamit alkhasraji alansaari baycat lcaqaba ayuu ka qeyb galay toddobaatan iyo kowdii saxaabiy o kale uu kala qeyb galo ansaarta ahaa axadu nuqabaai lisnaa cashar laba-iyo tobankii nabadoon oo baycadaas ka qeyb galay ayuu ka mid ahaa waxa weeye dagaalkii beder ayuu xaadiray iyo goobihii ka dambeeyey ee nabigu galay sala allahu alay slm dagaalka ku galay waxa weeyaan cumar ibn khadaab ayaa shaam u diray isagoo qaadi ka ah mucalimna ka ah kadib falastiin ayuu uga wareegay falastiin ayuuna ku dhintay meesha ramle la yihahdo ayuu ku dhintay radia allahu tacaala canhu wa ardaah radia allahu tacaala canhu wa ardaah ibnu daqiiq ulcid wuxuu yihi wuxuu dhintay markay hijiriyadu ahayd soddon iyo afar xadiiskan marka wuxuu tusayaa faatixadu inay rugni u tahay salaada haddaan la akrina aysan ansaxayn ragca kasta waa in lagu akriyaa ragca kasta waa in lagu akriyaa waana sida lafdiga daahirku keenaya maxaa yeelay nafyiga oo la anfiyey salaada salaada la anfina waa lafdigu maadaama lafdi shaaric uu yahay waxaa lagu xambaaraa salaadii sharciga aheyd marka waxaana nafyigu ku dhaca xaqiiqada asalku waa saas haddii xaqiiqada ayuu ku dhaca haddaan wax diidaya lahayn xaqiiqadii salaada sharciga ah in la anfiyana wax kaloo diidaya lama hayo markaas xaqiiqadii salaadii sharciga aheed uma sugnaan qofkan faatixada akrin qofkan faatixada akrin masaladaas khilaaf yaraa ku jira xanafiyadu waxay leeyihin salaada in lagu akriyo faatixada waa sharci laakiin hadduusan akrine qur-aan kale akriyo saddex aayadood oo kale akriyo waxa weeyaan waa ka dhacayda faatixadii wujuubkeedii laakiin jumhuurta culamada inta kale waxay ku tageen inay rugni tahay faatixadu oon wax ka bedel noqon karaana jirin oy laga maarmaan tahay culummadaas sidaas ku tagtay oo xanaabilada shaaficiyada iyo keyrkoodba iyo maalikiyadaba ayaga dhexdooda waxay isku khilaafeen markay isku waafaqeen faatixadu inay rugni tahay oo imaamka ay rugni u tahay oy laga maarmaan u tahay imaamka sidoo kaleetana qofka keligiis tukanaya ay rugni u tahay faatixadu waxay isku khilaafeen ma'muumka ma laga rabaa ma'muumka ma laga rabaa ma'muumka inay asna rugni u tahay oo laga rabo imaamu shaafici iyo gobol ahlulxadiidka ka mid a saasay ku tageen imaamu bukhaari uu ka mid yahay gobol ka mida maalikiyada waa maalikiyada siday u badan yihiin iyo xanaabilada gobol ka midana waxay ku tageen in la kala qaadayo ma'muumka ma laga rabo mise lagama rabo waa la kala qaadayna yidhahdeen haddii salaada imaamka qirada uu akrinaa uu siraysto oo salaad siriya ay tahay sida duurka iyo casirka iyo labada ragcoo cishaa u dambeeya iyo ragcada maqribka u dambeeya waa laga rabaa oo way ku waafaqeen shaaficiyadii laakiin marka uu la jahro qirada la jahro sida labada ragcoo maqribka hore iyo labada ugu horeyda cishaha iyo labada ragcoo salaada subax waxay leeyihiin markaas lagama rabo faatixadii lagama rabo faatixadii adiladay daliishadeen waxaa ugu xoog badan qowlka alle subxaana wa tacaala waidaa qurica alqur-aanu qur-aanka marka la akriyo fastamicuu dhegaysta lahu qur-aanka wa ansituu dhegtana u raarciya qur-aanka marka la akriyo dhegaysta oo dhegta u raarciya waxay idhahdeen mar hadduu imaamkii la jahro oo faatixada akrinayo faatixada markuu dhammayna suuradda akrinayo meel uu ku aamuso oo sunnada ku sugan oo layidhaha meeshaas imaamku ha aamusay si faatixada loo akriyana aan lahayn waxay tusaydaa marka inuusan akrayn wax qiraa wax qiraa oo faatixada iyo suuradda ka dambayda midna ah wa taasay tusaydaa sidoo kaleeto xadiiska saxiix muslimka waxaa ku sugan wa idaa qaraa markuu imaamku akrinaa fa ansituu dhegta u raaciyo dhegaysta marka waxay leeyihin maqaam lagu akriyaba malaha taasu waa mid intaas ayay adiladooda ugu xooga badan waxaa ka mid a adiladooda xadiidkii man kaana lahu imaamun fa qiraa'atu lahu qira'a qofkii imaam leh qiradiisa qira u ah qiradiisa ayaa qira u ah marka adiladaasay daliishadeen waxay leeyihin marka uu la jahro faatixa iyo suurad ka dambeyda midna akrima shaaficiyada iyo culummada ahlulxadiidka ah oo kale oo imaamu bukhaari iyo qeyrkiisba qeyrkoodba uu ka mid yihiin waxay leeyihiin faatixada waa laga rabaa laakiin qirada laleeyahay waxa weeyaan imaamka qiradiisa u qiraa waa wixii faatixada ka soo haray faatixada in laga rabana nas sariix ah oo khaas ah ayaa ku soo arooray naskii kood guud oo caamkaayos qof kastoo tuka in faatixa laga rabo laa salaata liman lam yaqra' biummi lqur'aan ow bifaatixati alkitaab kaas nas kaloon ahayn oo khaasaa kusoo arooray oo ma'muumku inuu akrinayo tusaya ma'muumku inuu akrinayo tusaya kaasna wuxuu yahay naskaas imaam albukhaari wuxuu kusoo arooriyey juska oo qiraa'da uga hadlay abu daawuud axmed tirmidi daaruqudni kulli way wariyeen waxa weeye nabiga sala allahu calayh wasalam salaad subax ayuu ayuu tujinayay qirada ayuu la jahray qiradiyaa ku cuslaatay markuu ka faaruq ayuu yihi lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum waxaa dhici karta inaad akridaan imaamkiina gadaalkiisa ma saasaa dhici karta saxaabadu waxay yidhahdeen qulnaa waxaan idhi nacam hadan haah rasuulka allow waa akrinaaho degdeg si ahaan u akrinaa si degdeg ah ayaan u akrinaa yaa rasuul allah nabigu wuxuu ihi laa tafcaluu ha samaynina ilaa an yaqra'a axadukum qofkiin inuu akriyo maahane bifaatixati alkitaab qof inin ka mida faatixada inuu akriyo maahane wax kale ha akrinina fa innahu laa salaata liman lam yaqra' biha salaad male qofkaan akrin waxay nas ku tahay ma'muumkii inuu faatixada akriyo weliba salaada uu la jahraayo waxa weeyaan imaamku oo salaaddii subaxay aheyd marka waa in khilaafku halkaas ku xasmismo oo la yidhaahdo ma'muumku waa inuu akriyo faatixada ee qirada kale uu joojiyo xanaabiladu waxay uga jawaabeen xadiidkan bacdiga qaba inaan la akrin faatixada ma'muumka akrin iyo maalikiyadaba waxay yidhaahdeen xadiidkaas waa la nasaqay oo waxaa dhacday nabiga sala allahu calayhi wasalam salaad subax ayuu qiro akhriyey haddana mar kale isagoo tujinaya markuu akhriyey oo uu salaadii ka baxay uu yidhi qof micigayga akhriyey ma jira mar dhoween qof akhriyey hal nina wuxuu yihi nacam ana yaa rasuul allahi ana akriya rasuulka allo markaasuu yihi waxaan leeyahay yihi maa li unaasacu maxaa dhaco la iiga jiijiidana qirada intaasuu leeyahy xadiisku marka waxaa ku halkaas waxaa ku jirta faintaha annaasu can ilqiraa dadkii qiradii waa ka joogeen maca rasuulillahi sala allahu alay slam fi ma jahra markaas kadib dadkii qiradii waa ka joogeen wixii uu rasuulka qirada la jahro sidaasay ku jawaabeen oo waxay dhahdeen halkaasa kaasna lagu nasabay culummada shaaficiyada iyo ahluxadiidka kaloo qaba in faatixada ma'muumku rabo waxay uga jawaabeen xadiidkan laba jawaabood mid waa xagga sanadka lafdigan oo aad daliishaydan oo ah fantaha naasu waxay yidhahdeen yaa leh lafdigaas abu hurayra ma laha yidhahdeen ee zuhriya iska leh waa min kalaami zuhri waa maqduuc xujana maaha hadduu maqduuciyo in badan oo muxadiid ka midana saasay caddeeya taas sidaas weeyaan jawaabta labaad fardan wa taqdiiran hadday xataa dhacdo inuu hadal abu hurayre noqdo oo uu sugnaado xadiidka kuma cadda qirada uu ninkaasu akriyey nabiguna uu ka reebay dadkuna ay ka joogeen inay faatixada tahay bal waxaa qaraa-intu tusayaan inaysan ahayn faatixadii ee ay tahay qira ka dheeraada faatixada sababtoo ah marka koowaad oo nabigu yidhi yaa akriyay su-aashaas waxay tusaydaa qira faatixada ka dheeraada inuu weydiina amaa faatixada inay kulligood akriyeen nabigu waa ogyahay ilaa isagaaba amray isagaaba amrayo hadda ka hor yiri markaad ila tukaydan faatixada akriya haddaadan akrin salaad ma lihidiin marka nabiga su-aashiisa waxay tusaydaa wax uu weydiina waa qiro ka dheera faatixada labo su-aasha markuu weydiiyey jawaabta hal nin uu yidhi anaa akriyeyna waa qariino kale oo tusayda faatixadii wax ka dheeraan inay tahay maxaa ile ma'muumiintu inay akriyeen waa la wada ogyaho nabigaaba amray amarkii nabigayna ku socdeen marka way wada akriyeen taasuna waa qariino cad oo tusayda marka labadaas qariino waxay tusaydaa inaysan ahayn xadiidkan wuxuu ka hadlaya faatixadii ee qiro ka dheeraadaha nabiguna weydiiyey saxaabiguna ka jawaab sidaas darteeda ma'muumku waa inuu akriyo faatixada hadduusan akrina salaad ma laha hal mara ayaa laga soo reebin oo ma'muumka faatixadu ka dhacaydo ragcaduna ay u jirto waa marka waxa weeyaan uu soo gaaro ma'muumku imaamka oo rukuucay oo uu faatixada ka gaarsii waayo allahu akbar u ley waa xihan waa la rukuuc ragcadaasuna way u jirtaa kaasna axaadiis gooniyaho khaasa ku soo aroortay xadiidka abibakra uu ka mid yahay oo bukhaari iyo ay wariyeen axmed iyo abu daawud iyo nasaa-i nabigoo rukuucsan uu soo gaaray waa la rukuucay isagoon weliba safka gaadhin nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu calay wasalam waxa weyn zaadaka allahu xirsan walaa tacud nabigu ragcadaas soo celina ma uusan dhihin waana dhihi lahaa haddii uusan faatixad akhrino waa rugni cabdullahi bn mascuudna inay soo raaceen masaajidkay soo yimaadeen wuxuu soo gaaray ayada oo imaamkii rukuucsan yahay markaasuu rukuuceen labadoodiiyo markii salaadii uu dhamaystay imaamkii ayuu istaagay ninkii cabdullahi mascuud gacantuu ku dhegay waa fariisay ninkii ragcadaas waa kuu tirsantahay oo waa kuu dhamaatay salaadii marka aahaartaas iyo xadiidkaas marka laisku daro waxay tusayaan qofka ragcada soo gaara qofka macnaha rukuucda soo gaaro imaamka kusoo gaaro faatixada inay ka dhacaydo waana sida aimada agtarkoodu ay ku tageen oo afarta madabood iyo qeyrkoodba ah qaar khilaafayna wuu jiraa alxadiiu miya xadiiska boqoleeya marwiyin waxaa la weri can abi qataada alansaari radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaqra-u mid akriya fi ragcatayni labada ragco aluulayeyni ee horeeya labadaas ragcoo min salaati duhri salaada duhur ka mida bifaatixati lkitaab faatixada kitaabku akri jiray iyo wa suuratayni laba suuro nabiga sala allahu calay wasalam labada ragco oo salaada duhur ka mid ah oo ugu horeeya faatixaduu ragco walba ku akri jiray markuu faatixada dhammeeyana suurad ayuu ku dari jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam ragco walba yutawilu nabigu waa dheeray jiray filula ragcada hore ragcada hore markuu faatixada akriyo suuradda ku darayo ama aayadaha uu ku darayo waa dheeray jiray wa yuqasiru waana gaabi jiray fi thaaniyati ragcada labaad labada ragca marka qur-aanka lagu akrinaa faatixada ka dambeya islama ekey jirin tar horu dheeray jiro dheeray jiray saxaabadu waxaan isdhihi jirna yidhaahdeen nabigu wuxuu saas ugu dheeraynaa inay soo gaaraan dadka ma'muumiinta jamacada jamacada soo haleelaya oo ilaa mararka gobol ay dhici jirtay in qofkood uu aado baqiic oo soo xaajo guto oo weysaysto oo uu nabiga ku soo xorto ragcadii koobaad isagoo ku jira ragcada labaadna waa gaabi jira halkaas waxaan ogaanay inay sunno tahay salaada ragcada ugu horeyda inay tahay ragcada ugu dheer wa yusmicu nabigu waa maqashii jiray al aayata aayadda axyaanan marmar nabigu sala allahu alay slam salaada duhur oo qiradeedu siriyada tahay marmar uu aayadda u akrinaayo kor u akrin jiray si ay u ogaadaan dadka mu'miniinta inuu qiro akrinaayo waxa weeyaan ayuu marmar kor u akri jiray wa kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu alay slam yaqra'u mid akriya fi lcasri casrka bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa ayuu akri jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo wa suuratayni laba suura oo labada rag oo casirka ugu horeeya ragco walba faatixaduu ku akri jiray markaasuu suurad ku dari jiray yuawilu waa dheeray jiray fil uulaa ragcada ugu horeyda casirka wa yuqasiru waana gaabi jiray fi thaaniyati ragcada labaad oo casirka marka halkaas waxaan ogaanay halkaas marka waxaan ku ogaanay casirkana nabiga sala allahu alay wasalam ragcada ugu horeyda faatixada markuu akriyo qur-aanu ka daba akri jiray ragcada labaadna faatixada marka akriyo suuradu ka daba akri jiray labada ragcana midda horuu dheeray jiray labada ragcoo casirka ugu horeeya midda horu dheeray jiray salaadihiisoo dhan ragcada ugu horeyda u dheere wa kaana nabigu wuxuu aha yaqra mid akriya fi lcasri casirka bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa iyo wa suuratayni laba suuro yuawilu waa dheeray jiray fil uulaa ragcada hore oo casirka wa yuqasiru waa gaabi jiray fi thaaniyati ragcada labaad oo casirka wa fi ragcatayni labada ragco aluqrayeyni ee kale labada ragcoo kale oo labada ragcoo u dambeeya duurka iyo labada ragcoo casirka u dambeeya biummi lkitaabi umulkitaabu ku akri jiray waa faatixada faatixaduu ku akri jiray nabiga sala allahu calayh wasalam suurad kuma dari jirin sida ugu badan sidaasay ahayd marmar dhifuu suurad ku dari jiray kuwaas wa kaana nabigu wuxuu ahaa yutawilu mid dheereeya fi ragcati luulaa ragcada hore oo min salaati subxi salaada subax ka mid a ragcadaas hore waa dheeray jiray wa yuqasiru waana gaabi jiray fi thaaniyati ragcada labaad waa gaabi jiray marka salaada subaxna labada ragco mid walba faatixada markuu akriyo suuraduu ku dari jiray labada ragcoo subxigana midda horuu dheeray jiray waana soo ogaanay qiraadii uu ku akri jiray salaada subax waxa weeyaan lixdan aayadood ilaa boqol aayadood suuratulqaaf waxa weya qiraa'aadkaas ayuu ku akri jiray marka lixdan aayadood iyo boqol aayadood waa soo ogaanay axaadiis kalena suuratulqaaf inuu marmar ku akri jiray iyo suurado kaleeto oo mujaladka qur-aanka ugu hooseeya afarti jus qur-aanka ugu hooseyda waxa weeyaan suuradahooda dhaadheer inuu ku akri jiray marka duhurka iyo waxaa soo sugnaad waxaa sugnaaday duhurkoo kale qirada uu ku akri jiray inuu gaarsii jiray aliflaamiin tanziil sajda inuu gaarsii jiray suuradaas qira la eg inuu duhurka labada ragco u qeybi jiray suuradaasoo kale casirkana duhurka qirada uu ku akriyo niskeed inuu ku akri jiray marka halkaas waxaan ogaanay qiradii duhurka qadarka ay la ekeed qiradii subxiga qadarka ay la ekeed qiradii casirka qadarka ay la ekeed alxadiidu alawal bacda almia xadiiska koobaad boqol ka gadaal marwiyin waxaa la weri can jubayr ibni mutcim radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu caleyh wasalam yaqra-u xaalu akrinaya fi lmaqribi salaada maqribi duur nabigoo akrinaya duur ayaan maqlay suuratu duur jubayr ibnu muطcim kunyadiisa abu muxamed ayaa la yidhaahdaa jubayr ibnu muطcim ibnu cadiy ibnu nowfal alqurashi wuxuu ka mid ahaa odayaashii quraysheed iyo madaxdoodii wuxuu ka mid ahaa culammada nasabka aada wax uga taqaan wax laga weydiiyo ayuu ka mid ahaa magaalada madiine ayuu yimid maxaabiistii beder laga soo qafaasho gaalada aheyd isagoo u socda furashadoodii oo iyuu kala hadlo nabiga sala allahu aleyh wasalam maxaabiistaas hala furto hala gato waa tii uu nabigu yihi sala allahu alay wasalam sidaasuu ku yimid isagoon marka muslim ahayn oo gaala ayuu yimid oo arrintaas u socda markuu yimid masaajidka isagoo masaajidka way soo geli jireen gaalada masaajidka way soo geli jireen bal kuwa lasoo qabto maxaabiista xataa nabiga sala allahu alay slam lagu xelu dhihi jiray marka gabal marka wuu maqlay nabiga oo salaad maqrib tukanaya oo ku akhrina suuraddan aad ayay u samayday aaday u saameyday ilaa nin carabu ahaa oo macnaha aada u dareemaya marka markii lasoo gaaray am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun waxa weya gaalada iyadoon khaaliq abuuray jirin miyaa layska abuuray oo ma waxaa jira wax masnuuca oo biduuni saanic ah sidaas markuu dareemay am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu samaawaati walard bal laa yuuqinuun mase naftooda ayaga abuuray ciharyaalka dhulyaalka mayaga abuuray yaa markii aayaadkaas uu soo gaaray ayuu aada ugu saamoobay warkii dambena taasaa sabab u noqotay inuu islaamo marka wuxuu dhintay hijiriyadu markay aheyd konton iyo toddoba ama konton iyo sagaal labadaasba ibnu daqiiq ulciid labadaasba waa shay qowl konton iyo toddoba ama konton iyo sagaal marka xadiidkan waxaa ku jirta masale oo xagga mustalaxa looga hadlo oo ah qofka xadiidka marka uu soo taxamulayo taxamulka waa marka uu soo maqlayo xadiidka inuu kaamil yahay shardi maaha macnaha inuu muslim yahay shardi maaha inuu qaangaar yahay shardi maaha laakiin xadiidka marka laga warinayo uu adaha ah oo uu soo gudbinayo waa shardi inuu kaamil yaho macnaha qof muslim ah ee caadil ah uu yahay oo qaangaar oo baaliq ah markaasay shardi taha marka xadiiskan isagoo gaalu wariyey laakiin markii dambe muslimka ahaa markaas ayuu xadiiska laga wariyey oo uu sheegay xadiidka marka waxaa noogu cadaaday salaada maqrib in waxa weeyaan lagu akriyo suuratu duur oo nabigu uu ku akriyey weliba in lala jahro imaamku la jahro qirada lala jahran waa ka ogaanay ila wuu maqlay wuu maqlay in la jahrayo taasaa kutusayda marka waa suurad xoogaa dheer waa suurad dheer waxaa kaloo sugnaatay nabiga sala allahu alay slam maqrib inuu ku akriyey suurat lacraaf labada ragco inuu ku akriyey ibnu daqiiq ulciid wuxuu hi sida saxiixa waxay tahay wax alla wixii nabiga ka sugan oo uu ku akriyey oo uusan daa'imin inay jaa-is tahay tusay karahiyana aysan ahayn mar mar in la dheereeyo taasay tusayda ee wixii nabiga ka sugnaaday oo uu daa'imayna inay raajax ku tahay sunnanimada ayay tusayda oo nabiga qiraa'aadkii suuraadka suuradaha gaagaaban ee mufasal ayuu ku akri jiray maqribka ugu badnaa taasuna sida sunanimada ahay tusayda taasna marmar inay jaa-is tahay in la dheereeyo ayay tusayda alxadiidu athaani bacda almia xadiiska laba ee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can ilbaraa bin caazib radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu ku sugnaa fii safarin safar nabigu safar u ahaa fa sallaa wuu tujiyey alcishaa cishaha alaakhirata dambe cishaha dambe macnaha maqribkiiya laga ixtiraazaya fa qaraa wuxuu akhriyey fii ixda ragcatayni labada ragca mid ka mida bitiini wazaytuun suuraddaasu ku akhriyy bitiini wazaytuun ayuu ku akhriyey famaa samictu maanan maqal axadan qof axadkaasoo axsana ka wanaag badan sawtan cod ow qiraa'atan qiro minhu nabiga sala allahu caleyh wasalam tanna marka waxay ku tusaydaa inay jaa-is tahay suuradaha ugu gaagaaban mufasal waxa weeye suuratulqaaf kasoo bilow ilaa qur-aanka dhammaadkiisa la yhaha mufasal suuradaha ugu gaagaaban in cishaha lagu aqriyo wa khaasatan safar markii leeyahay maxaa yaele safarka sidiisaba waa mashaqo badan yahay ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa salaadihii afarta ragcaha ayuuba ilaahay u jideeyey mu'miniinta inay ka dhigaan laba ragco sidaas darteeda qiradii waa in la gaabiya maadaama ragcaadkiiba la gaabiyey inay sunno tahay safarka in qirada aada loo gaabiya taas ayuu xadiisku mudda kale cadaynaya waxaa kaleeto ku tusaydaa qirada in aada waxa weeyaan loo qurxiyo inay sunno tahay taasna nabigu sala allahu alay wasalam waaba amray zayinu lqur'aana biaswaatikum ku qurxiyo qur-aanka cododyaalkiina tafiir iyo khushuucna markaas qiradu waa keenayda in qurada lagu qurxiyo marka nabiga qof ka cod qurxoon ama ka qiro qurxoon ma aanan maqal saasuu leeyahy bara binu caazib waxay kutusaydaa ceshaha in lala jahro ilau la jahray nabigu saasuu qirada ku maqlay ceshaha in lala jahro waxay kutusaydaa alcishaa alaakhira magacyaalka la yidhahdo inay kamid tahay salaada salaada ceshaha alxadiidu thalith bacda almia xadiiska saddex iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can caaishata radia allahu canha ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam bacatha wuxuu diray rajula nin calaa sariyatin ilaaluna madax uga dhigay nabiga sala allahu caleyh wasalam ciidamada dagaalka aadaya jihaadka aadaya ee u socda litakuuna kalimatullahi hiy alculyaa in diinta alle ay kor yeelaan diinta kufrigana ay burburiyaan nabiga sala allahu alay slam mararna asaga ayaa hogaami jiro wadi jiray mararna amiiru u sami jiro waa diri jiray xikmadaha uu u heri jirayna waxaa ka mid ahaa mar kasta hadduu yidhah waa baxa saxaabadu waxay jeclaan markuu baxaba inuu raaco mana heri karo nabigu sala allahu caleyh wasalam dhaqaalo uu ku wado qof walbaana dhaqaalo uu ku raaco ma heli karo marka way dhibtoonayaan dhaqaalay ku raacaanna ma hayaan inay ka haraanna ma rabaan marka way dhibtoolahaayeen asna dhaqaalo uu ku wado ma hayn marka marar badan sidaas uga hari jiray marka wuu diri jiray ilaalooyinka sariyada waa ciidanka waxa weeyaan aan nabigu la socon aan dhihi jiray sariyada ilaa afar boqol tiraada ugu badanay gaaraana weeye sariyada marka rasuulkaa diray sala allahu alay slm taas waxay kutusaydaa madaxweynaha muslimiinta ama imaamka muslimiinta inay tahay wadiifada laga rabo amase mas-uuliyadiisa inay kamid tahay inuu diro ciidamo mujaahidiin ah oo diinka alle kor yeela kufrigana burburiya oo gaalada la jihaada waxayna culimmadu yidhahdaan sanadiiba ugu yaraan markaysan gaaladu soo weerarin in ayaga la weeraro oo sanadiiba ugu yaraan mar la weeraro sidaas ayaa waajib ah laakiin culimadana waxay haddana isla ogol yihiin inay taas shardi u tahay in la awoodo istidaaca jirto sida imaamu ibnu kathiir uu tafsiirkiisa suurat lqitaal walaa tahinuu watadcuu ila salmi aayadda sharxeeda ku keeno ibnu jariir dabari imaam mundiri kitaabkiisa iqnaaca sheikhulislaam ibnu taymiya saarim masluulka kulli aimada muslimiinta masaladaas way caddeeyaan markii tabari daro muslimiinta ku timaado in xataa nabadgelye laga dalba karo gaalada oo la dhihi karo aan heshiino aan heshiino marka masale aan khilaafna lahayn weeye in mar kastaba istidaacada loo shardiyo camal walba laakiin markii la awoodo inuu diro wadiifadiisay ka mid tahay fa kaana wuxuu ahaa amiirkaas marka marka sariyadii la dirana amiir in loo sameeyo sidaas weeye sunnadu bal sariya ma ahane safarkasta dadka safraya hadday saddex qof dhan yihiin nabigu wuxuu amray sala allahu alay slm inay amiir samaystaan si arrimahoodu ay u dabdismaan oo dad habaysan oo waktigay soconayaan waktigay fadhiisanayaan waktigay degayaan si ay khilaaf uga dhex dhicin fawdada marnaba islaamku ma amrin marka waa in amiir loo sameeya saryadana fa kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu alay wasalam cafwan fa kaana amiirkaas wuxuu ahaa uu nabigu uu amiirka uga dhigay saryada fa kaana amiirkaas wuxuu ahaa yaqra-u mid u akriya liasxaabihi saaxiibadiisa fii salaatihim salaadooda macnaha ninka safarka amiirka ka ah asagaa salaada dadka tujinaya ninkaa sariyada uu nabigu amiirka uga dhigay asagaa imaam ku ah waa sida laga rabo umarada muslimiintu iyago inay imaam noqdaan salaada dadka tujiyaan marka dadka qur-aanku u akri jiray salaada dhexdeeda fa yaktim wuxuu kusoo qatimi jiray biqul huwa allahu axad suuradaasuu kusoo qatimi jiray macnaha wuxuu samaynaa faatixadu akrinaa markuu faatixada akriyo suuradu akrinaa suuradaas markuu dhameeyo uu haddana qul huwa allahu axad suuradda uu kusoo khatima halkaas marka waxaa kaaga soo baxday wuxuu sameeyey inuu hal ragco faatixada ka gadaa laba suuro isku daray haddana suuradda labaad inuu mar walba ka dhigay qul huwa allahu axad arrintaasna arrin ay yiqiineen ma ahan waxa weeyaan saxaabadu markaas ka hor falamaa rajacuu markay soo laabteen dakaruu daalika arrinkaasay u sheegeen lirasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam waxay dhahdeen rasuulka allow amiirkeenna sidaas ayuu sameynay nabigu kuma inkirin halkaas waxay kutusaydaa umarada muslimiinta ee ama ciidamada ka ah umarada ama gobolada ka ah wixii ay sameeyaan oo dadku ay inkiraan inay u soo gudbiyaan imaamka muslimiinta inay tahay sawaab oo aysan ahayn khalad oo aysan tajasusna ahayn wixii ay ku inkiraan oo ay markaas yidhahdaan sharcigiiu ku khilaafsan yahay inay soo gudbiyaan fa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam saluuhu ninka soo weydiiya liayi shayin sheege sanaca uu u sameeyey daalika camalkaasi muxuu u sameeyey soo weydiiya halkaas waxay kutusaydaa qofka sameeya shay oo aan horay loo oqoon in aan inkiraad iyo naqdin iyo ridin lagula degdegin ee marka horeeto caddayn asaga la weydiiyo sidaasaana sunnada nabigu ahayd sala allahu caleyh wasalam fasaluuhu ninkii ay soo weydiiyeen dadkii fa qaala wuxuu yidhi innahaa suuraddaanu sifatu raxmaan waa tilmaanta allah ilaahay bay tilmaantaa qul huwa allahu axad alle waa mid daatadiisa waa mid oo daato shabahdaa ma jirto sifaadiisu waa mid oo macnaha sifaadiisa sifaad shabahdaa ma jirto cibaadada keligiisu leeyahay afcaashiisu waa mid oo axad afcaasha uu sameeyo kale samay karaa ma jiro allahu samad alle waa midka danaha loola qasto waa sayidka kaamilka ah oo baahida lala aado oo baahida addoommadu ay ula qastaan cid kale oo baahidaada wax ka qaban kartaa ma jirto lam yelid walam yuulad alle wax ma dhalin oo welad ma leh waalidna ma leho lama dhalin waa sifaadda uu iska leeyahay walam yakun lahu kufuwan axad axad ilaahay u kuf aho u dhikanma xagga daatada sifaadda afcaasha ma jiro allay tilmaantaa suuraddu cid kale kama hadasho marka maadaama ay sidaas tahay suuraddu oy alle tilmaantiisa ka hadlaydo waxa weeyaan sida fa ana aniga uu yidhi liannaha suuraddu sifatu raxmaan wey caza allaha qaalibka wajalla weyn fa ana anigu uxibu waxaan jecelahay an aqra in akriyo bihaa suuraddaa alla tilmaamayda halkaas waxay ku tusaydaa sifaadda alle iyo asmaada alle barashadeedu inay tahay cilmi la barto cilmiga ugu qiimaha badan oo ay tahay cilmiga jeclaysiinaya qofku inuu ku macaansado qur-aanka uu ku macaansado salaada uu u hiloobo qur-aanka akhrintiisa laakiin qofka aan sifaada alleh iyo asmaadiisa oqoonin waxa weeyaan wax weyn ayaa ka dhiman macnahaasna waa weynaya taasna waxay kasoo horjeedaa dad badan oo aysan na weyn ugu fadhin cilmiga ugu sarreeya cilmiga islaamka oo ah allah sifaadiisa barashadeeda oo leh waxaas caamadu ma fahmi karaan dadka yaan lagu tashwiishin xasbuna allah wa nicma alwakiil waa arrin aada u khatara camo iyo culamaba nabigu tilmaanta alle markuu sheegayo isku si ugu sheegi jiray gabal inta usheeg gabal kama qari jirin fa ana anigu uxibu waxaan jeclaa an aqra in aqriya biha suuradda faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam akhbiruuhu ninkaas u sheega an allah alle tacaalaa sareeyey yuxibu inuu jecel yahay alle inuu jecel yahay u sheega saasuu nabigu ku yihi sal la alay taas marka waa inuu sawaab yahay oo waxa uu sameeyey ay wanaag yihiin oo wixii ugu sarreeyey qofka muuminka u dalbaayay uu gaaray oo ah alla inuu jeclaado halkaas waxaa nooga soo baxday marka faatixada ka gadaa laba suuradood in la akri karo nabigu arrintii waa sugay oo ay sunno tahay in laba suuradood lagu akri karo faatixada ka gadaal weliba suurada faatixada ka dambeyda marka la akriyo qul huwa allahu axad in lagu soo katimi karo oo suuradda labaad mar walba taas laga dhigi kara inay sunno tahayna waa noo caddaatay halkan xadiidkan waa xadii axaadiista ay ku dhagaan dadka oo bidcada la jeclaysiiyey oo lagu imtixaanay oo waxay dhahdeen xadiidkan wuxuu daliil noogu yahay mawliidka iyo xadrada iyo waxyaalahan aan samaynayno marka la yidhahda mawliidkan nabigu ma ogeyn sala allahu caleyh wasalam idinkuna waad ogtiin inaan nabigu ogeyn cibaado mawliid la yidhaahdo saxaabaduna aysan ogeyn taabiciyaalkuna aysan ogeyn afartii imaam madaahibta mashhuurka caamo iyo culamo dadkooda yaqaaniina aysan ogeyn waa dambe la sameeyey maxaad u samaynaydaa ayaguba intaas way qiran yihiin laakiin waxay yidhaahdaan ayagoo waxa weeyaan raba inay xujo ka dhigtaan waxaa xadiiskan waxay yidhahdaan cibaado aan nabigu ogeyn oo nabigu amrin waa la samay karaa xadiiskaanaan u daliila sababtoo saxaabigan nabigu labadan suuradood inuu faatixada ka dambaysiiyo qul huwallahu axad ku soo qatimo ma amrin markuu sameyna nabigu waa kee masalada marka looga jawaabaya sidaas waa iska fududda waxaan u malaynaa qof caamiya maahan qof kalena kuma shaki karo waxaas inaysan u istidlaalkaas inuusan sawaab ahayn sababtoo ah waxaa laleeyahay xadiidka nabiga horta oo sidiisaba xadiis nabi marka la yidhaahdo muxuu ka kooban yahi marka wasfiga nabiga laga reebo saddex weeye qowlka nabiga ficilka nabiga iyo iqraarka iqraar macnaheedu waxa weya markii qof wax sameeyo nabiguna uu ogaado uusanna inkirin uuna inkirin iqraara la saasu xadiisku noqdaa xadiidkan waxa weeye nabigu waa ogaaday ficilkan waana iqraariyey saasuu ku noqday xujo ee waxaan aad samaynaydaan yaa inin iqraariyey waa midda koobaad tan labaad waktigaas uu sidaas yeelayay waxay ahayd waqti waxyi uu soo degayey oo waxyigii socdo axkaam cusub ayaa mar kasta la jidaynayay oo mar kasta soo degayday wixii qofku markaa sameeyo nabigu ama waa inkirayey ama axkaamtaas cusub oo nabigu sugay ka mid aheed laakiin nabigoo joogaa diintii kaamil noqotay maalinkay soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diinkiina inin kaamil yeelan maalinkaas kadib waxa weeyaan famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyowma diinan sida imaamu maalik ba yidhi iyo aimo badanoo ka dambeyday maalinkaas waxaan diinahayn kadib diin ma noqon karaan marka idinka waxaan markaad samaynaydeenoo mawliid la sameeyey ma waxyaa degaayey ma diinta wax lagu soo dari karay marka labadaas ayaa looga jawaabin tan koobaad oo ah waxa weeyaan iqraarka ayuu xujo xadiiskan ku noqday oo xadiis saasuu ku noqday xadiis saasuu ku noqday iqraarkii nabiga idinka iqraar ma haysataan nabiga inin iqraariyey tan labaad waqtigaas waqti waxay ay banaaneed axkaam cusub inay soo degto oo qofku wuxuu sameey nabigu markuu ogaado ama uu inkirayey ama uu iqraarinayo saas uu ku noqonayay xugun sharci ah diinkiina nabigu joogu kaamil noqday kadib wax laguma soo dari karo labadaas looga jawaabaya waana jawaab insha allahu shaafi ah ilaahay idankiisa alxadiiu raabic bacd almia xadiiska afreeya boqol ka gadaal marwiyi waxaa la weriy can jaabir radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calay wasalam qaala wuxuu ku yidhi limucaad falowlaa sallayta maad ku tujidi bisabixi isma rabbika laxlaa washamsi waduxaaha walleyli idaa yaksha ma suuradahaas ku tujidi fa inahu shaniya yusalli waxaa tukanaya waraa'aka gadaalkaaga alkabiiru qof weyn oon taagnaa karin wadaciifu mid taag dalanoo saqiir iyo qofaan taagnaa karin wadulxaajati qof dan leh oo degdegsan oo rabila jamaacadan inuu tukado haddana uu tago mucaad ibnu jabal waxaa la ihahdaa mucaad ibnu jabal ibnu camr ibnu aws alansaari alkhasraji min culamaa saxaabuu ka mid yahay nabiga u diray sala allahu alay wasalam yaman isagoo mucalim ka ah dadka inuu diinta baro daaci ka aho dadka diinta ugu yeero qaadi ka aho dadka kala xukmiyo cumar ibnu khadaabna shaamu waali uga dhigay daacuunkii cimwaas ayuu ku dhintay sanadu markay aheed toban iyo sideed radia allahu tacaala canhu waardaa radia allahu tacaala canhu wa ardaah marka mucaad ibnu jabal wuxuu ahaa wuxuu yeeli jiray inuu ku tukado nabiga garabkiisa sala allahu alay slm macnaha nabiga jamacada inuu masaajidka kula soo tukada una jeeda garabkiisa nabiga inuu masaajidka kula soo tukado ayuu samayn jiray nabiga mucaad ibnu jabal radia allahu tacaala canhu ardaa markuu la soo tukado nabiga sala allahu alay wasalam salaada ceshaha oo masaajidka nabiga kusoo tukaduu soo tegi jiray tolkiisuu u imaa jiray tolkiis ayuu u imaa jiray reer bani salima markaasuu masaajidkooda ku tuji jiray marka salaadaas ceshaha oo tujinaya asaga sunnay u tahay afartaas ragco ayagana waajibkii u tahay halkaas waxaa caddaatay qof sunno tukanaya inaad adigu waajib adoo tukanaya salaada ku xiro karto adoo sunno tukanayana inaad imaam u noqon karto dad ayagu waajib tukanaya dad waajib tukanaya inaad imaam u noqon karto marka markuu yimaado ayuu ku dheeray jiray salaada wuu ku dheeray jiray oo inta habeen habeenada ka mid a nabiga la soo tukaday oo u yimid tolkiis ayuu suuratulbaqara iska furfurtay nin markaa qaraabadii kamid aha yimid oo wata awrkii uu maanta o dhan beerta ku falanayay oo ku waraabsanayay awrkii inta meel fariisiyo salaadii ku xirta is yihi salaada wax ka tuka jamaacada markay ku dheeraatayna inta ka goosto oo meel ku tukaday oo salaadiisii dhammaystay ayuu ka tegay waa loo sheegay waxaa layidhi hebel ayaa yimid salaadu kugu xirtay waad ku dheerayday markii salaadii dhirkeedii uu dhibsaday uu inta kaa goostay oo salaadii halkaas ku tukaday uu iska tegay waxbuu ka sheegay mucaad marka mucaad ninkii waa ogaaday waa orday nabigu u tegay rasuulka alla saas mucaad noo galay salaadii nagu dheeray maanta o dhan dad beeraley oo shaqaynaya wey dadki nabiga sala allahu alayh wasalam ninkii ma eedayn mana eedayn laakiin mucaad u eedeeyey marka taas waxay kutusaydaa qofkii salaadu ku dheeraato oo adkaysa waaya inuu inta ka gooso salaadiisa tukado inaysan dembi ahayn laakiin dadka salaada in lagu dheereeyo oo heer aysan taxamuli karin la gaarhsiiyo ee qaarkood uga tagaan jamaacada inay dembi taan la ogolayn nabiguna aada uga caroo jiray markaasuu nabigu ku yidhi falowlaa salayta maad ku tujidi bisabixi isma rabbika laclaa washamsi waduxaaha waleyl idaa yaksha marka suuradahan waa gaagaaban yihiin ala dhihi karaa imaamkuna ceshaha suuradahan iyo suuradaha lamidka inuu ku tujiya inay sunno tahay ayaan xadiiskan ka faaiideysanay taas ayaan ka faa'iideysanay marka waa gaagaaban yihiin suuradahan marka xadiidka waxaan ka faaideysanay suuradahaas suuradaha lamidka in lagu akriyo ceshaha in lagu akriyo waxaan ka faaideysanay dadka tabarta daran iyo dadka odayaasha iyo haweenka caruurta jamaacada imaana in la tixgeliyo la ilaaliyo taas ayaan ka faaidnay baabu tarki ljahri bismi llahi raxmaan raxiim haadaa kanu baabu tarki ljahri kor u qaadida ka tegideedu baab yahay bismi llahi raxmaan raxiim kor loo qaado bismi llahi raxmaan raxiim inaan kor loo akrin oo hoos loo akriyo ayuu baabkaanu ka hadlaya alxadiidu alkhamis bacda mia xadiiska shanaad boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can anas bni malikin radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama nabiga iyo wa abaa bakrin abubakar iyo wa cumara cumar radia allahu canhuma ilahay raadi ka noqde kaanuu waxay ahaadeen kaanuu waxay ahaayeen yastaftixuuna kuwa ku furfurta asalaata salaada bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ayay ku furfura jireen xadiidkaas marka waxay ka qaateen xanaabilada iyo waxay ka qaateen in bisinka aan kor loo akrin maalikiyaduna waxay ka qaateen inaan bisinku faatixada ka mid ahayn oo uusanba akrinba marnaba waa inuusan qofka tuka akrinba shaaficiyadu laakiin waxay leeyihin bisinku faatixada waa ka mid korna waa loo akrina xadiiskana waxay uga jawaabayan waxay leeyihiin kaanuu yastaftixuuna salaata bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waxaa loola jeedaa suuradan faatixada ah ayaa magaceeda la alxamdulilah rabi alcaalamiin marka suuradaasay ku furfura jireen wey macnuhu laakiin lagama hadlin aayadee qiradu ka bilaaba jirta in suuradda alxamdulilahi rabilcaalamiin magaceeda la yidhaahdana xadiis saxiixo bukhaari ku yaallay ku suganta marka waxay leeyiin xadiiskan ma ka hadlayo bisin hal la akriyo iyaan la akrin ee wuxuu ka hadlayaa suuradaas inay akri jireen laakiin riwaayadaha soo socdaa kala cadday doona arrinta wa fii riwayatin waxaa ku sugnaa sallaytu waxaan tukaday yidhi anas maca abi bakrin wa cumara wa cuhmaana waxaan tukaday saddexdaas khulafaa u raashidiin ka mid a micigooda falam asmac ma maqal axadan mid oo minhum ka mid oo yaqra u akrinaya bismi llahi raxmaan raxiim riwaayaddaana marka aad sariix uga dhigtay waana saxiilmuslimkay ku taalla walimuslimin waxaa u sugnaa sallaytu waxaan tukaday khalfa nabiy nabiga gadaalkiisa sala allahu alay slam wa abi bakrin wa cumara wa cuhmaan fa kaanuu waxay ahan yastaftixuuna kuwa ku furfurta bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin laa yadkuruuna ma sheegi jirin bismi illahi raxmaan raxiim fii awali qira'atin qirada awalkeeda walaa fii aakhiriha aakhirkeeda midna ma sheegi jirin halkan marka labadan riwaado sariix ay ku yihiin waana axaadiis saxiixo saxiix muslimka ku sugan in bismi llahi raxmaan raxiim nabiga iyo khulafadiisi abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ahaa inaysan bismi llahi raxmaan raxiim akri jirin oysan kor u akri jirin hoos ma u akri jirin riwaayadda axmed iyo nasaa-i ibnu khusayma waxay leedahay laa yajharuuna bismi illahi raxmaan raxiim lama jahri jirin marka inay hoos u aqri jireen taasna laga fahma sidaas marka waxaa kusoo baxaya inay raajax tahay qowlka oo waxa weeyaan xanaabilada iyo qaar badan oo ahlu xadiidka ka mida ay ku tageen oo ah bismi illaahi raxmaan raxiimta in la aqriyo oo aan laga tegin laakiin hoos loo aqriyo oo aan kor loo aqrin ibnu daqiiq ulciid ixkaam axkaamka wuxuu yidhi walmutayaqan min dalika tarku ljahri xadiiskan waxaa yaqiin looga qaada karaa oo mutayaqana xadiiskan in jaharka laga tago oo aan lala jahrin bismi illahi raxmaan raxiim baabu sujuudi sahwi sujuudu sahwiga baabkiisii haadaa maxalu halkan waxaan ka gelaynaa sujuudu sahwi waxa la ihahdaa qofka hadduu salaada uu halman ka galo waxaa ilaahay fadligiisa ka mida wax uu ka tegay waa la fiiriyaa hadduu ka tegay shay sunnaa markuu salaada dhameeyo ayuu sujuudu sahwi la imaan laba gooru sujuudi hadduu shay waajib aho ama rugni ah ka tegayna waxa weeyaan rugnigii u laaban waa la imaan markuu la yimaado salaada dhameeyo kadibna wuxuu la imaan sujuudu sahwi sahwiga salaada nabiga ku soo arooray ama nabigu qowl ahaan u sheegay waa dhowr nuuc waxaa ka mid a naqsi in salaadii oo qaybu ka maqan tahay la salaamo naqsado oo mithaal iyadoo ragc ka mata ama laba ragco waan arki doonaa markaas waa in loo laabto hadday rugni yihiin waxa maqan oo waxa weeyaan lala yimaado oo kadib sahwiga lala yimaado amase mararka gabal naqsigu wuxuu noqonayaa ataxiyaadkii dhexe in laga istaago markaasna waxa weeyaan waa in aan loo laaban ilaa isagu rugni ma ahane oo waxa weeyaan sujuudu sahwi lagu kabo waxaa dhici kartay inay noqoto in l ziyaado oo nabiga sala allahu alay slam mar gabal salaadii siyaado uu ku daro markii uu ogaado marka sijaada siyaada haddii lagu daray haddee noqosho waxa la yidhaha ma jirte sujuudu sahwi yaa lala imaan salaada aakhirkeeda waana dhacday nabiga sala allahu alay waslam duurkii inuu shan ragca tujiyey markuu salaamo naqsado loo sheegay uu markaas inta fariisto oo lugihiisa laabo qiblada ujeestay uu sujuud sahwi la yimid sidaasoo kaleeto waxyaalaha oo sahwiga waxaa kamid a xadiisa ku sugnaaday in la shakiyo oo qofku is yidhaahdo mas ma salaadii waxbaad ku dartay uu shakiyo uu is yidhaahdo halkaad marsiinaya ma saddex ragcaad marsiinay mase waxaad marsiinaydaa afar ragco markaas shaki ay arrintii tahay oon meelo u raajaxsanayn nabiga sala allahu alay slm wuxuu amray shakiga in la tuuro inta uu hubana kasoo qaado oo uu dhammaystiro intaas kadibna sujuud sahwi la yimaado waxaa kamid a inuu shakiyo xoogaa laakiin ay raajax la tahay inuu mithaal saddex iyo afar aduu ku rajcay saddexdiiya raajix la qaraa-in badan markuu fiiriyey saddexdiiya u xoog badan laakiin shaki yaran xoog lahaynaa jira markaasna intaas la xooga leh inuu dhammaystiro sujuud sahwina la yimaado aduu intaasba qowlka iyo ficilka nabiga ay ka sugnaatay sala allahu aleyh wasalam marka laisku daro alxadiiu saadis xadiiska lixay bacda mia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wari can maxamed ibnu siriin maxamed ibnu siriin can abi hurayrata ayuu ka wariyay radia allahu tacaala canhu maxamed ibnu siriin alansaari mawla anas ibnu malik wuxuu ka mid ahaa dadkii laga soo qafaashay caynu tamr oo khaalid ibnu waliid soo qafaashay iyuu ka mid ahaa waxaa xoreeyey anas ibnu malik radia allahu tacaala canhu wuxuu ka mid yahay kibaaru taabiciin ayuu ka mid yahay waa taabici kabiir ah hiqa ah jaliil ah imaamu waqtihi ah magaalada basra ayuu joogi jiray isaga xasanulbasri dadka kuwa ugu xifdiga badan ee ugu sugidda badan uguna runta badan uguna waracnimada badan oo kamid ahaa aad ugu fiqiga badan ayuu kamid ahaa salaatuleyl badan ee booyin badan ayuu kamid ahaa dadka kan ugu oqoog qadaha ayuu kamid ahaa dadka kuwa ugu oqo-og tacbiiru ru'ya ru'yada in la fasiro kamid ahaa wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd boqol iyo toban boqol iyo toban markay ahayd can maxamed ibnu siriin waxa laga weri can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaa binaa waxaana tujiyey rasuululahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam ixdaa salaatay lcashiy galabta labadeeda salaadood mid ka mid a marka cashiga waxaa la yidhahdaa maa bayna zawaali ilaa quruubi shamsi qoraxdu cirka dhexbartankiisa markay ka leexato dhicidda xaggeeda u leexato ilaa ay ka dhacaydo intaasa la yihahda cashi marka labada salaadood oo waqtigaas ku dhex jira waa duurka iyo casirka marka labadaas mid kamiduhuna tuujin maxamed ibnu siriin qaala ibnu siriin wuxuu yidhi wasamaaha abu hurayra waa magacaabay wasamaaha salaadaas miday ahayd waa magacaabay abu hurayra walaakin nasiitu waan halmaamay ana aniga anaa hilmaamay lakin abu hurayra isagoo ii sheegay labada salaadood miday ahayd halkaasna waxay kutusaydaa qofka culummada ah wixii uu yaqaan inuu ummadda usoo gudbiyo wuxuusan oqoonna ma garanayo inuu yidhaahdo sidaas inay ahayd hadyigii nabiga iyo hadyigii saxaabada marka abu hurayra wuu sheegay anaa halmaamay uu leeya maahan inuu ka xishoodo inuu yidhaha masaladaas ma garanayo oo uu ilaahayna ka xishoo waayo o ku dhiirado lama rabo waa arrin aada u khadiira marka halkaas ayaan ku joojinaynaa darsiga dambaan insha allah ku dhamaystirayna wallahu subxana wa tacala aclam w sala allahu calaa nabiyina mxamed